waa nasiib darro inay dad oo waddan kale ka imaaday ay isku ciirsadaan isku digaalaan waddanka dhexdiisa waddanka kenya magaalada mandheera ugu horeyn waxaan u sheegaynaa dadka reer mandheera haddaan nahnay madaxdiini ood soo doorateen waana idinla taagannahay wax kasta ooy mandheera ku badbaaday ama dadka reer kenya oo soomaalida ku badbaadayaan diyaaraan u nahnay inaan garab idin siina waxaan u sheegaynaa midda labaad ninka walaalkeenna oo la yidhaha cabdirashiid janan oo jooga magaalada mandheera waxaan ka codsanaynaa magaalada annaga inaan iskuga iskaga baxa dhibaatuu noo keenahayaa waa nin waddankii soo qaribi waa nin soo cararay waxaan ka codsanaynaa inuu ka baxa uu aada meeshis ka imaaday iyo soomaaliya iyo iyo kismaayo muy ka imaaday taas waa codsi aan u sheegaynaa reer soomaaliya waxaan u sheegayna waa mahadsan tihiin aad aad u mahadsan tihiin arrintan iska mid aan ka nahnay waa idin garab taagannahay wax dhibaato ah oo soomaaliya balaaxaw lagu sameynaan ma fiirsanayna waana ka xunnahay mandheera dad baa iska leh deegaanka annagaa iska leh walaalow waddanka noogu baxa kuma rabna dagaal haddaas rabtid boolaxaawa dhinaca laga soo galaa mandheera dhexdeed lagama gala shicibkahayna naftaas u keentay ilmahayna waa baraarugeen waxay noo keensatay dhibkaada walaalow dhibkaada mandheera nagala baxan kaa codsanaynaa haddaas bixi waysid haddaad bixi waysid dowladda kenya waxaa la dhahan la jiray demonstration kaambiga militarigaas ku jirta oladaa kaaga bixinaynaa haddaas bixi waysid waxaanu ku siinaynaa labaatan iyo afar saac reeboolaxa waa mahadsantiin walaalayaalow tan waa ka simannahay